bismi illaahi raxmaan iraxiim mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan u soo istaagay laba qodob qodobka hore waxa weeye waktigii miisaaniyadda ayaa la guda galay oo oktoobar gabagabadeedii ayaa la sii gelayaa wasaaradda maaliyadduna waa nala joogtaayoo ku noqosho miisaaniyadeed bay noo keentay waxaan rajaynayaa inaan codka aqalkan ku hadlayno marka aan cabirayno arrinta ku saabsan xuquuqdii ka maqnayd xildhibaanada hore in aan ku noqosho miisaaniyadeed iyo miisaaniyad sannadeed iyo xisaaba xir midnaba aydan noogu imaanaynin haddana arrintaa meel la saarin intaa markaan ka soo tago xildhibaano waxa weeyaan waxaan ku daray anaa aqaani raalleho xildhibaanada sharafta leh waxaan idiin sheegayaa xeerkan meesha yaalla waxaa akhrinta koowaad aan gelinnay bishii may koob iyo tobankeedii ee sanadkan waxaan haysannay shan bilood markii la isku khilaafayey oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo intaasoo dhan oo safaradaas la gelayey waxaan ogeyn soddonka bishan in la yska rabo inuu dhaqan galo sharcigan intaasba waa ogey shan bilood bay soo qaadatay fasaxeenni dastuuriga ahaa ayaa ku dhex jiray wixii daahay daaheeda waxa weeyaan cid gaara saari mayno arrinkan in laga heshiiyo arrimaha laga heshiinayo ee dal waxyaabaha uu ka midaysan yahay waxa weeye dakhligiisu inuu midaysan yahay wey ma dhihi karayno qaran baan nahay haddii dakhliga dalka laga qaadayo ee muwaadinka jooga xuduuddaas ilaa xuduuddaas uusan meel ku wada dhacaynin jamhuuriyad federaal oo soomaaliyeed baan nahay ma dhihi karno sharcigani wax kale ma suurto gelinaya wuxuu suurto gelinayaa inaannu dakhli mid ah aanu leennahay oo aan dhihi karayno dal baan nahay markaan caalamka la dhaqmayno marka wixii khilaafaadkeenna hee hoose inay annaga gaar noo ahaato laakiin weelka aan caalamka ula tegaynaa inuu hal weel yahay ayay suurto gelinaysaa waxaan idiin sheegayaa inay mas-uuliyaddani tahay mas-uuliyad labada aqal ka dhaxaysa mid walbaana uu xaq u leeyahay inuu helo wakti uu uga baaraan dego annagu shan bilood baan ka soo baaraan degaynay waxaan idiin sheegayaa aqalka sare wuxuu haystaa saddex maalin inuu uga baaraan dego anu waxaan qabaa taasi inay cadaalad darro tahay iyo inaannu ku dul muranno iyadoo saddex beri ka harsan tahay oo aqal dhan uu saddex akhrin inuu marsiiyo oo uu guddigiisu afkaar ku soo jeediyo maamulka golahani wuxuu u baahan yahay ugu yaraan afar iyo labaatan saacadood ama forty eight hours inuu ku diyaariyo dokumentiyadii iyo habraacii uu waxani soo maray iyo wixii oo dhan oo lagu gudbiyo oo xafiiskaas kale loogu gudbiyo waxay u baahan tahay inay akhrin koowaad marto waxay u baahan tahay in guddigii maaliyadda ee aqalka sare loo gudbiyo waxay u baahan tahay in ay afkaar ku kordhin farsamo ay ku soo sameeyaan kabacdina akhrintii labaad la geliyo ta saddexaad la geliyo intaasoo dhan inay ku dhacdo saddex iyo labaatanka bisha lix iyo labaatanka bisha siddeed iyo labaatanka bisha iyo soddonka bishoo la rabo in la saxeexo waxaan qabaa inaynaan xaq ugu lahayn sharcigan inaannu intaan ka badan haysanno waxyaabaha aasaasiga ah waa lagu soo heshiiyey waxa weeye heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa heshiis hadda haddaan isku dayo inaan heshiiskaas qodob ka mida aan bedelo heshiiskii meesha waa ka baxaya waxaan qabaa in sharcigan aanu u eegno xaalad degdega inay tahay oo uu aadaya aqalka sare ayaguna sixitaan kale inay u sii samaynayaan kadibna uu lagu soo noqonayo ka maamul ahaan iyo ka guddoon ahaan labada aqal waxaan qabnaa commitment ah in arrinkan eeddiisu aysan annaga na fuulin